dowladda soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay tirakoobka dadka soomaalida ee ku nool sideed iyo toban gobol dadka soomaaliyad ayaa lagu qiyaasay inay dhan yihiin in ka badan laba iyo toban malyuun oo qof iyada oo afar iyo toddobaatan boqolkiiba lagu sheegay inay yihiin dad ka yar da-doodu soddon jir halka toban boqolkiina ay yihiin dad barakacayaala wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa maanta qabatay kulan lagu bandhigay tirakoobkaasi ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in tirakoobkani uu gacan ka geysan doono in soomaaliya doorasha ka dhacdo sanadka soo socda warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o eda saynab abuukar
qiyaasta dadka soomaaliyeed ayaa warbixinta lagu sheegay laba iyo toban milyan saddex boqol lix iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo afar sahan laga qaaday magaalooyinka dhulka miyiga goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha sida uu sheegayo axmed cilmi agaasimaha wasaaradda qorsheynta u qaabilsan tirakoobka haddaba marka nambarka ka soo baxay iyadoo aaladahaasoo dhan la adeegsanayo wuxuu noqday qiyaastii tirada dadka soomaalida wuxuu noqday milyan magaalooyinka waxaa lagu qiyaasay milyan meesha reemiyigu ay ka noqdeen milyan tuulooyinka waxaa lagu qiyaasay milyan halka barakacayaashuna ay ka noqdeen milyan marka loo fiiriyo jinsiyadda raggii macnaha waxay noqdeen milyan halka dumarkuna ay ka noqdeen milyan
wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf caynte ayaa sheegay in qaabkay u sameeyeen tirakoobkan uu yahay qiyaas ay ku sameeyeen tirada bulshada soomaaliyeed ee ku nool sideed iyo tobanka gobol ee dalka soomaaliya tan maanta lasoo bandhigay waa qiyaas qiyaas xagga uma dhaafsiisna xaggana uma dhaafsiisna macnaheedu waxay tahay sahan iyo qiyaas waxbaa lagu dul dhisan doonaa xog dhaba ayaa hadda la geli doonaa uruurinteeda labo hanaankii lagu sameeyey wuxuu ahaa hanaan laga wada qaybgalay dowladda federaalka haw keligeed ma lahayn dowlad goboleedyada waa ka qayb galeen xogtana iyaga aruuriyey siddeed iyo tobankii gobol ee dadka soomaaliyeed heshiiska ku ahaayeen shan iyo labaatan sano ka horaana lagu saleeyey taasna horta waa muhiim in laga wada qayb galay saddex waxaa muhiima in la ogaado tirakoobkani ma ahan xog siyaasadeed waa mid cilmi iyo aqoon ku salaysan si cilmi iyo aqoon ku salaysanaana loo ururiyo xogta loona soo bandhigay marka inaan laysku khaldin wixii cilmi ah iyo aan bahasha la siyaasadayn macnaheeduna ma ahan in boqolkiiba boqol ay waxsahanyihiin waana qodobka afraad oon rabo inaan ka hadlo ah tallaabada tan xigta waxay tahay in xogtan lasoo ururiyey dib loogu laabto lasoo turxaanbixiyo laga doodo gobolladu ay isu yimaadaan wixii khalad oo ku jira wixii daldaloolaha uu leeyahay inta laga doodo la saxo ayay ujeeddadu tahay hawshaasna waa bilaabanaysaa haddii alla idmo
waxaana uu dhanka kale wasiirka qorsheynta xusay in qaabka ay u sameeyeen tirakoobkan uusan ka turjumaynin tirada saxda ah bulshada soomaaliyeed balse tirakoobkan uu u dhowaan karo tirada rasmiga ah midda ugu dambaysana qodobka shanaad raba inaan idinla wadaagan wuxuu yahay dal aan xog lahayn xog weliba asaasi lahayn kama shaqayn karo horumar annaga hadda waxaan kasoo gudbaynaa waxaan kasoo kabanaynaa dhowr iyo labaatan sano colaad iyo dagaallo iyo kala irdhoobida waxaan rabnaa inaan horumar u gudubno si aan ugu gudubno waxaan u baahannahay xogta midda asaasiga ah oo dadkeenu intay leegyihiin meeqaa laba meeqaa dhadig ah meeqaa caruura meeqaa ciroola ah horta inaan kala ogaano aniga runtii laba qodob oo xogta halkan ku qoran ka mid ahaa si gaara ii taabtay kow waxay tahay boqolkiiba toddobaatan iyo shan afar meelood markii dadka soomaaliyeed loo qaybiyo saddex ka mid ah da'dooda soddon sanay ka yarta taa waxaa la xidhiirta dadka da'doodu ka sarrayso lixdan iyo shan labiiyo tobanka milyan iyo saddexda boqoloo kun oo qof oo dadka soomaalida hadda lagu qiyaasay hal dhibic lix keliya ama hal dhibic toddoba keliya ayaa da'doodu lixdan iyo shan ka sarraysaa oo ay tahay tiro aad iyo aad u yar waxay kuu sheegaysaa dadkeennu inay hore u geeriyoodaan oo dad badan oo lixdan iyo shanba aan calfonba in la gaaro waxay kuu sheegaysaa meesha ay tahay dad dowladeenna iyo dadkeenna iyo hay-adaheennaba haddii aan maalgashi samaynayno waxaan u baahannahay inaan maalgashano dadka da'doodu ka sarrayso ka hoosayso soddonka sano hay-adda u n f b a ayaa maalgelisay hirgelinta mashruucan waxaana ku-xigeenka madaxa hay-adda u n f b a gobolka farancis faarax uu ka sheekeeyey heerarkii kala duwanaa uu soo maray sahminta tirakoobka dadka soomaaliyeed I therefore take this opportunity to thank all our Somali counterparts for their leadership and full involvement. It's your product.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa sheegay inay muhiim tahay in la ogaado tirada dadka soomaaliyeed isagoo sheegay in horumarka uu ku xiran yahay tirada dadka oo la helo
marka halkan aan maanta xogtan aan imika oo ah sida la sheegay qiyaas maaha xog si dhabta ahayd laakiin waa qiyaas laga duuli karo waxay noo hawl yaraynaysaa inaanu qorshaha ku darsanno oo ay noo suurto gasho inaanu samayn karayno qorshayaal ku dhisan wax si cilmiyaysan u dhisan waxaa kale iyaduna jirta waxaynu gelaynaa ama marxalad cusub baa la gelayaa oo labada kun iyo lix iyo tobankaa xataa haddii la yidhaahdo doorashooyin waa in wax laga duulo ay iman karaysaa oo aanay noqon uun intaasaa ku nool halkaasi laakiin meel laga duuli karaya ay iman karaysaa oo lagu dhisi karayo markaa qaabkii xitaa doorashooyinka loo geliyay inkastoo inaan imika hadda aynaan taa aynaan hadda soo bandhigayn laakiin waxaan ka wadaa uun inay noqonayso waxyaalaha loo adeegsan karayo in lagu dhisi karo si kastoo ay tahay waa tirakoobkii ugu horreeyey oo ay soo bandhigto wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowladda soomaaliya waxaana soomaaliya tirakoob rasmi a ugu dambeysay xilligii dowladii dhexe inkastoo laga yaabo in dadka ay su-aalo ka keenaan tirada gobolada dalka qaarkood oo ay isku dhow yihiin dadka ku nool qaarna ay si aad ah u kala fog yihiin saynab abuukar v o a muqdisho